Asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa ka xumahay in arrin eh, amni darra ay ka dhacdo eh, constituency-ka dhexdeeda waa wax aan filinaynin maxaa dhe waan ogahay dadka reer Tarbaja shicibka in ay ka shaqeeyeen amniga oo nin xoolo la jira iyo nin magaalo joogaba ay mid ka noqdeen oo maalin hadda laga joogo week ama usbuuc laga joogo aan aniga diri saddex gaari oo culummo iyo dad mas-uuliyiin ku jiraan ayagoo ku soo wareegayeen oo wacyigelinayeen dadka oo leh wax amni darra ay dhulka ka jirin nin kastaba ha ka shaqeeya ammaanka waxaan ku sheegi karaa maanta in aan ka warqabo gees kasta oo constituency-kan Tarbaja constituency yaa soo gala yaase ka baxa arrintan dhacdada waa arrin ku dhacday gaariyaal xamuulyaal oo weyn oo waa la gubay leleh waa arrin aan weli ka dhicin dhulka oona la qaybaynin oo habeena gaari la istaajina leleh gaarigana rasaas maaha dab ayaa lagu gubay ayaa laleeyahay bijarka hadda waa liisoo diray waan arkay arrintan aniga dowladda oo laamanka amniga ayaan gacanta u geli oon u dhiibay maxaa dheh dadka hadda farta lagu muuqaya oo isugu yeeraya al-shabaab aniga ma aaminsani waxaad og tihiin in waddada weyn laga dhisayo magaalada wajeer ilaa iyo kutulo la dhisaya oo iska dhici karta maalin dhaweeto waad arkayseen dad oo demonstration iyo wax hagaajina oo annaga shaqa ha nagala qoro annaga gaariyaan ha nagala geliye iyo waxyaalo wadaan waa maqlayseen marka dadka ay damac ka soo geli haysa shaqadaas ama waddada socota ayaa badan maxaa maxaa dhe- mashruuc waa mashruuc muddo dheer gaaraya marka sidaa daraaddeed aniga in ay dowladdan dowladda iyo laamankeeda amniga ay fiiriyaan arrintan la dabagala la ogaada shicibkana ayagana dhegta kor u taagaan oy fiiriyaan oy ogaadaan si wax u dhaceen la ogaadaan oo arrintan salkeeda la gaara waxaan ogaa maalmo aan bilo aan sii dheereen in meesha kontol la dhahaa ayay dad waddo dha- dhisayeen inay arrin saan oo kale ay dhacday oo dadka ka shaqaynayay ay fiigeen ay carareen lana qeybaya nimanka al-shabaab inay yihiin markii dambena markii la ogaaday dad ayaga isku fallisaya shaqadan anaa ka faa'iida iyo anaa ka faa'iida ay noqotay la soo ogaada waxaan qeyba tii oo kale inay tahay ayaan qeyba so marka in waxaan baaq u dirayaa laamanka amniga inay sal gaaraan dadka arrintan faltan hagaajiyeen ah, inay sal gaaraan oon soo ogaana dadkaana faraha lagu soo dhega maxaa dheh eh, walaa xawla waxbaa ku hoos jira ayaan arkahayaa waxaa kaloon eh, dadkii reer Tarbaja constituency ama dadka dega meesha ciid eh aan leeyahay idinkii waa idinkii amniga waa ilaalisiin wax idinka inka imaadeen marna ma aha dantiina si caadi wata la shaqeeya dowladda iyo laamanka amniga iyo aniga oo mudanihiin eh, iyo intii mas-uul iyo xilgarad eeba la shaqeeya aan qalqal iyo dhib inma imaadayo arrimihiinaas wadanaysiin waddada ilaaliya dhulka ilaaliya dalka wada ilaaliya wax dhib oo ka jira male arrintaana idana meel waa la siisaana waxaan baaq u dirayaa waxaan baaq u dirayaa iyo degniin dadka horumarka diidan meel ay joogaanba kenya iyo adduunka meel ay joogaanba in aan annaga gadaal ugu noqonaynin mashruucyaalka horumarka dalka iyo shicibka looga talagalay marka eh, arrintan aan xoog isla wada siino qof aanba dhulka ka tegi doonin qof aanba baqi doonin aanba lagu sharabin waxyaalo edab darre aanba lagu sharabin markaa sida daraaddeed waxaan in leeyahay mashruucyaalka horumarka looga talagalay constituency-ka countiga iyo dalka kulli gacan aan wada siino ninkii ka faa'iidaha ka faa'iido nasiibkiisa ay noqoto weligeenana waaba laga wada faa'iidi kara iyo bini aadanka kulli adduunka kulli waa ka wada faa'iidi doonaan gacan aan wada siino reer Tarbaja iyo reer Wajeerba wax dhib ma qabi doontiin dowladdan waa in shaqayna waana in la shaqayna lana wada shaqeeya midka edabta daran ama shicib ha ahaado ama siyaasi ha ahaado ama mid sarkaal ah ha ahaado kulliga gacanta ayaa lagu soo wada dhegi doonaa shaqadiina wata asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu amnigaan ka wada shaqeyna